ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay banaanbaxyada ka socda dalka kenya xoghayaha ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii cumar ibraahim ayaa sheegay in suuqa ganacsiga uu aad isku bedelay maadaama ay banaanbaxyo ka jiraan dalka ayna yaraadeen dadkii usoo ganacsi doonanayay suuqa mudaaharaadka ka dhacay wadanka kenya eetoddoba asbuuc socday aada u saameeyey ganacsiga islii wax badanna waa iska bedelay sababtoo ah waagii hore wax beeci waxgadashadii badneed oo gobolada ka imaanaysay oo mise ka imaanaysay wadamada deriska aaday u yaraadeen gaadiidkii soo safri jiray waa yaraadeen sababtoo ah waad ogtahay asbuuc kasta talaado iyo khamiis kasta mudaharaadaa jiri jiray marka ganacsigii isku socodkii waxgadashadii aaday u yaraatay waxaan dhihi karaa marka saameyntaas waa aaday u saamaysay wadanka dhan waa saamaysay khaasatan isliina aaday u saamaysay ganacsigan hoos usoo dhacay waxbagadashadii iyo dadkii socon jiray iyo dadkii wax kala iibsan jiray inkastoo ah xab casri ah online iyo maarata embase iyo waxaas taas ay dadka ay isticmaalayaan laakiin suuqii iyo ganacsigii hoos uu aaday wuxuu kaloo tilmaamay inay ganacsatadu aad u dhimeen dalabkii dibadda gaar ahaan shiinaha maadaama ay yaraatay dadka wax ka iibsanaya alaabihii dadka keeni jireen oo jeenala ka keeni jiray waa yaraadeen sababta ganacsiga markii mudaaharaad iyo waxaas uu jiro dalabkii wixii oo la iibsada ayaa dalab kale lagu sii samayn lahaa marka wixii hoos u dhacayaa badan ayaa ku imaaday dadkii waxsooninkii wax badan soo gadan jiray wixii waa sii yaraadeen sababtoo ah toddoba asbuuc oo mudaaharaad ah oo joogto aha oo talaado iyo isniin iyo khamiis kasta oo ahaa dadkii marka waxay dalban jireen waa sii yaraadeen oo hoosu dhac badan a ku yimid toddobaadyo xiriir ah ayaa dalka kenya waxaa ka socda banaanbaxyo ay dadku kaga soo horjeedaan xukuumadda nairobi bisha ogosto ayaana lagu wadaa in dalku ka dhacaan banaanbaxyo ka culus kuwii hore ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaalida ayaana dareen ku joog ah oo mar waliba waxay la kulmi karaan boob loo geysto hantidooda sidaba horey u dhacday